Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u furaya shirka sanadlaha ee qiimeynta iyo raadin-feeriyowga caafimaadka dalka oo dareeri doona muddo saddex maalmood ee munaasabada ayaa weliba ku qeyb galaya madaxda wasaaradda, agaasimaha caafimaadka gobolka Banaadir, mas-uuliyiin ku dareerta wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk Soomaaliya, xubno sare ee matalaya dowlad goboleedyada, hay-ado caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimo caafimaadka, Bangiga Adduunka iyo marti sharaf kale ah. Wasiirka Caafimaadka Hirshabelle Saadaq Maxamed Xuseen ayaa u mahadnaqaya dadka qabanqaabiya shirka sanadlaha ee qiimeynta iyo raadin-feeriyowga caafimaadka, wuxuuna sheegay in muhiim ay tahay in lagu hadalo horumarinta caafimaadka bulshada Soomaaliyeed.
Istaraatiijiyadda caafimaadka ee Soomaaliya una dejiyaan isla markaasna ugana shaqeeyaan si wadajir ah waa ka warhaynaa xaaladaha guud ee waddanka culisyada ka jiro haddii caafimaadka dhanka caafimaadka ah dheheed oo u baahan xaqiiqatan sokabasho fiican sababto waxay tahay kulama ay mujtamaca ay mas-uuliyiinta borograamyada ama caafimaadka ay gacmaha isqabsaan xaqiiqatan waxaa ka imaanayo wada shaqayn fiican saa ka warhayno waddanka guud ahaan caafimaadkiisa haddii ugu ahaan lahayd hooyadii dhalaankii haddii ahaan lahayd ciidamadaas inay helaan gargaar degdega xaqiiqatan waa howlo u yaalo dhammaan wasaaradaha caafimaadka ee seedyada iyo dowladda federaalka intaba waana si wada jir ah ayayna howlahaas u fuli doonaan dowladda insha allah mar kale taada u waan ugu mahad celinaya tiimka programka diyaarinaya oo teknikalka oo labada dhinac
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji oo furiya shirka iyo ku hadalay sidii la xoojin lahaya adeegyada caafimaadka siya shacabka soomaaliyeed daryeel caafimaad iyo helana
ka go-naanshaheena dhammaan ay naga go-an tahay inaan xoojinno daryeelka caafimaadka sidoo kalena iftiiminayso mas-uuliyadda naga saaran inaan sare u qaadno adeega iyo sistamka caafimaadkaba dib u eegista adeega caafimaadka iyo sistamka caafimaadka waxa ay fursadna siinaysaa inaan qiimayno berformansiga caafimaadka iyo maaragtay waxqabadka intuu leegyahay inaan aqoonsanno waxyaabihii guulaha ahoon aan gaarnay iyo sidoo kale inaan adres garayno jallengeska na soo wajahay ama na soo wajahaya iyo si istraatiiji ah inaan u qorshayno mustaqbalka waxa aan xoogga aan saari doonnaa lix eriya oo muhiim ah oo kale ah adeeg bixinta caafimaadka maalgelinta caafimaadka shaqaalaha caafimaadka xogta caafimaadka iyo sidoo kale ka qaybgelinta ee brivatka waxaa jiri doono doodo duleelada jira sarena loogu qaadayo daahfurnaanta laguna qeexi doono istaraatiijiyooyinkeenna dadaalkeenna waa in uu la jaan qaadaa national transformation balanka ee ee hadda la dejiyey taasoo ujeeddada ay tahay
maalmo dareera shirka ayaa diiradda laga saaro doona guud ahaana xaalado caafimaad ee dalka caqabado jarana sida lanku saaro koraa